alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeennii lixaad ee ka mid ahaa duruusteenna enugu magac daray quut lquluub quudka qalbiyada darsigeennan biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu kaga hadli doonaa ana alistijaabata lilaahi walirasuulihi alariiqu alwaxiid ila alxayaati ayiba waddada loo maro nolosha wanaagsan waxaynu ogsoonnahay bani aadamku siday u jecel yihiin nolosha wanaagsan in badani waxay ka cabanayaan noloshii inay cidhiidhi ku noqotay oo ay ku xun tahay badankooduna waxay dadaal ugu jiraan wakhti fara badan iyo xoog fara badan iyo xeelado badanna ay ku bixinayaan sidii ay u gaarhi lahaayeen nolosha wanaagsan dadka qaarkood nolosha wanaagsan waxay ku raadiyeen bima fiihi qadabu raxmaan wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya manay gaadhin noloshoodii weli sidii bay u kulushahay cidhiidhina ay u tahay inkastoo ay heleen waxyaabo fara badan oo ay u malaynayeen nolosha wanaagsan inay ku gaadhayaan dadka qaarkood noloshii wanaagsanayd waxa ay ku raadiyeen madaxtinimo oo halka u calaamadsan ee ay hiigsadeen ee is yidhaahdeen haddaad gaadhaan nolosha wanaagsan baad gaadhaysaa waxay noqotay inay ku fadhiistaan ay isku kala bixiyaan kursiga hogaaminta iyo maamulka ummad ummadaha ka mid a isla markaana noloshii wanaagsanayd may gaadhin waxaa sii korodhay murugadoodii walbahaarkoodii warwarkoodii culayskii saaraa qalbigooda cidhiidrhigii ay naftoodu dareemaysay dadka qaarkood waxay moodeen nolosha wanaagsan inay ku jirto xoolo fara badan qofku inuu dhaqdo waxa ay xoogood iyo awooddooda isugu geeyeen siday xoole u heli lahaayeen qaar fara badan oo ka mid a ayaa xoolo fara badan tabcaday guryo badan bay dhiseen gawaadhi bay iibsadeen dollar iyo diinaar iyo dirham iyo dahab ayay khasnadaa ka buuxiyeen ilaa haddana may gaadhin noloshii wanaagsanayd wax allaaliya wixii marka hore ay ka cabanayeen bay ka cabanayaan bal waxbaaba kusii kordhay oo xaaladdu waabay ka sii dartayba qaarkood waxay moodeen nolosha wanaagsan in lagu gaadho culuumu dunyaha waxaan loo yaqaano ama maadiga aynu idhaahno waxay wakhtigoodii iyo cumrigoodii in fara badanoo ka mida ay ku bixiyeen oo ay ku bidaaraysteen oo cumrigoodii badankiisii uu ku dhammaaday barashada sayniska xisaabta iyo culuumta adduunyada nooceeda kala duwan ilaa haddana ma dareemayaan nolol wanaagsan inay gaadheen idan waxyaabo fara badan baa la tijaabiyey oo nolosha wanaagsan lagu baadi doonay lagumana gaadhin fa ina alxayaatu ayiba nolosha wanaagsani xaggey ka xigtaa bani aadamka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala taa ka jawaabay qaala allahu subxaana wa tacaala man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min flanuxyiyanahu xayaata ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun qof kasta oo laba ama dhadiga raga ama dumara oo sameeya camal wanaagsan alcamalu saalix waa camalka ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyeeyey ilaahay daraaddiina loo sameeyo isagoo isla markaa mumin muminu biاllaah muminu birasuuli اllah muminu bidiin اllah muminu biqadar illaahi wa qadaa'i muminu bilyowmi alaakhir isagoo mid rumeeyey wax kastoo lagu waajibiyey rumayntiisa ballan wuxuu yahay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala weliba ballan adag weeye inaanu ku noolaysiin doono nolol wanaagsan falanuxyiyannahu xayaatan ayiba ilaahay baa dhaartay subxaana wa tacaala wama aladii axwaja allaha ila alxalif ilaahay maxaa u baahiyey ama ilaahay subxaana wa tacaala maxaa u geeyey ku kalifay inuu addoommaha u dhaarto addoommaha in fara badanoo ka mid a ayaan ku qanacsanayn nolosha wanaagsani inay ku jirto halkaa ilaahay uu tilmaamay walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala warkaa wuxuu ku adkeeyey dhaar iyo nuunu tawkiid fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee ilaahay isaga ayaa isku dhaartay lanuxyiyannahu xayaatan ayiba waxaanu noolaysiin doonaa qofka labadaa sifo laga helo nolol wanaagsan ayna hadi alxayaatu ayiba macnuhu miyuu yahay qofka muuminka ah ee camalka saalixa samaynaya adduunyada ha kuba bayhoofee aakhira ayuunbuu nolol wanaagsan heli doonaa laa arrintu sidaasi maaha falanuxyano xayaatan ayiba fi dunya adduunyada intuu joogo ayuu ku noolaanayaa nolol wanaagsan waxaana taa u daliila ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay daarta aakhirada qofkaasi wuxuu helayo walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun marka ay dhintaan dadka wanaagsanaa muuminiinta saalixiinta ah aakhire waxaanu ku abaalmarinaynaa wixii wanaagsanaaye ay samaynayeen kiisa u wanaagsan axsanu jazaa abaalmarinta u wanaagsan ee u quruxda badan ee raalli gelinaysa ayay heli doonaan ilaahay baa subxaana watacaala ku sheegay fi lqur'aani alkariim nolol raalli gelisa inuu ku abaalmarin doono dadka ilaahay subxana watacaala raalligeliya adduunyada intay joogaan والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaar wاladiina اtabacuuhum bإxsaan radia allahu canhum waraduu canhum kuwii u dheereeyey islaamnimada dadkaba uga horeeyey muhaajiriin iyo ansaar lahaa iyo kuwa wadadooda maray ilaa qiyaamaha laga gaadhaayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi ilaahay baa raalli ka noqday waxaa raalli geliyey ilaahay subxaana watacaala caqiidadooda iyo towxiidkooda hadalka ay ku hadlayaan camalkay samaynayaan qaabkay u nool yihiin waraduu can ilaahayna iyaga wuxuu ku abaalmariyey abaalmarinay raalli ku noqdeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo tilmaamay walaalayaal iimaanka iyo camalkaa saalixa ah ee nolosha wanaagsan lagu gaadhayaa halka uu ku jiro meel kale ha ka raadinin ilaahay baa subxaana watacaala inoo soo dejiyey kitaab qur'aana oo nebi maxamed ku soo degaayay muddo saddex iyo labaatan sannadood oo iska daba imanayay kitaabka waxaa ku qoran dhawaaqiyo badan oo allaha khaaliqa ee addoomihiisa u yeedhaayo kitaabkaasi waxaa ku yaala yeedhmooyin tiro badan oo ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa wanaag ugu yeedhayo ama xumaan uga yeedhayo nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam saddex iyo labaatan sannadood buu ummaddan la hadlaayey ummaddan loo soo diray ma jiro wax khayr ah oo ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu tusin oan u tilmaamin mana jiro wax shar iyo dhibaato lagu tilmaami karo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda aan uga digin idan biikhtisaar yaa cibaad allah haddii lasoo koobo nolosha wanaagsani waxay ku jirtaa fi listijaabati lilaahi walirasuulihi ilaahay wuxuu inoogu yeedhay in aynu yeelno wuxuu inooga yeedhay ilaahayna inaynu ka nimaadno xagga ilaahay subxaana watacaala aynu uga soo durugno in nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam wax allaaliyo wuxuu ina faray waa khayra aanu samayno faral iyo sunnaba wax allaaliyo wuxuu inoo diidayna inaynu ka fogaano oo diintan islaamka ilaahay inoo soo dejiyey ay noqoto nolosheena dhabta ah qofka muslimkaa in akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa uu noqdo alqur'aan alkariim ilaahay baa subxaana watacaala xaqiiqada inoo sheegay bal ilaahay waa ina amray si nolosha wanaagsan aynu u gaadhno yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum ilaahay wuxuu leeyahy muuminiintahay yukhaatibu llahu kula mu'min wuxuu ilaahay la hadlayaa qof kasta oo mu'mina ilaa yowmi alqiyaama iman doona raga dumara mid yar mid weyn mid madaxa mid loo taliyo mid maalqabeena mid faqiira alcarab wاlcajam yukhaatibu llahu jamiica almuuminiin ilaahay wuxuu ugu yeedhay bismi اliimaan tashriifa wa tashwiiqa isagoo ilaahay sharfaaya oo mansilada iyo darajada ay mudan yihiin ilaahay muujinaya isagoo ilaahay subxaana wa tacaala jeclaysiinaya waxaanu ugu yeedhayo yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul waxaad ajiibtaan ilaahay ilaahay baa idin yeedhay quuluu labayk allaahumma wasacdayk ilaahay ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba ijaabo iska daba imanaysa oo maalin walba oo saacad walba oo noloshoo dhana oo dadka markaanu u muuqanaa oo markaanu ka qarsoonnahaya oo xaaladaha iyagoo dhana markaanu barwaaqaysannahay markaanu abaaraysannahay markaanu bani aadam iyo cadow ka baqanayno nabad markaaanu ku jirno fii jamiici alxaalaat wastajiibuu lirasuul rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiiba isaga ku dayda isaga tusaale ka dhigta إذا دعاكم لما يحييكم لأنه يدعوكم لما في حياتكم الطيبة waayo ilaahay wuxuu idinku yeedhayaa oo qura waxa noloshiina wanaagsan ay ku jirto ilaahay dhibaato iyo xumaan idinla dooni maayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax kale idinku yeedhi maayo waxaa quru idinku yeedhayaa waxa nolosha wanaagsan aad ku gaadhaysaan waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbi wa annahu ilayhi tuxsharuun waxaad ogaataan ilaahay inuu kala teedo qofka iyo qalbigiisa ilaahay subxaana watacaala qofka muuminka ah qalbigiisa dayr adag wuxuu ka xigsiiyaa kufriga iyo nifaaq iyo gaalnimada macaasida iyo sharka ilaahay baa subxaana wa tacaala markuu hanuun sameeyaba hanuun kale usii kordhiyo usii ziyaadiya wayaziid allahu aladiina htadow hudaa kuwa hanuuna ilaahay hanuun buu usii kordhinaya addoonka qalbigiisa gaalnimo ku camira nifaaq ka buuxiya ilaahay baa wuxuu kala teedayaa dayr adag uu dhaxaysiinayaa isagoo ilaahay ciqaabaaya qalbigiisa iyo iimaanka addoonka macsiyada qalbigiisa u fura dhinac walba ay u jiidha ay madoobayso haddii aanu toobadkeenin oo aanu soo noqon maalin walba wuxuu sii kororsanayaa xumaan iyo fogaansho ilaahay uu ka fogaado ilaahay baa kala teedaya qalbigiisa iyo toosnaanta falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markii waddada xaqa ay ka leexdeen ee ay soo noqon waayeen ay toobadkeeni waayeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay inay lumitaan iyo fogaansho xaqa ay ka sii fogaadaan inay kororsadaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa annahu ilayhi tuxsharuun war waxaad ogaataan adduunyadan in laydinka kaxayn doono tusaaquuna min hadihi dunya sawqa dadka qiyaamuhu uu ku soo gaadho waa laga kaxayn doonaa kuwa qiyaamaha ka hor dhintana waaba laga sii kaxeeyeyba xaggee baa loo kaxaynayaa yuuqafuuna amaama rabbi alcaalamiin ilaahay baa subxaana wa tacaala dhammaantood baa la hor joojinaya markaasay kala soocmayaan aladiina istajaabuu lilaahi walirasuul kuwii ilaahay ajiibee maqlay kuwii nebi maxamed yeelay calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii dhawaaqyada xaqaa dhagaha ka furaystay ogaana u khilaafay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu yeedhayey in nolosha wanaagsan ay ku gaarhi lahaayeen waxa aayaddan qur-aanka ay tilmaamaysaa yaa cibaad allah ana alxayaata anaafica inamaa taxsulu bilistijaabati lilaahi walirasuulih haddaad doonayso nolol waxtar leh haddaad doonayso nolol qabow haddaad raaxo adduun iyo aakhiro aad doonayso waxa qura ee lagu gaadhaa waa inaad ajiibto ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka waman lam ystajib lilahi walirasuulih falaa xayaata lahu qofkaan ajiibin ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo diintaa intuu rumeeyo sida ay tahay aanu raacin oon ugu dhaqmin qofkaasi nolol ma leh haddaad tidhaahdo soo kan dhaqdhaqaaqaaya ee cunaya ee cabbaaya ee xukumaaya ee hogaaminaaya ee fadhiisanaya ee kacaaya ee seexanaya ee soo toosaaya waxaynu leenahay wahal haadi ilaa xayaat lbahaa'im hadihi xayaaة mushtaraka baynahu wa bayna اlbahaa'im noloshaasi ma noloshii dhabta ahayd ba noloshaasi waa nolosha ma yeedhaanka miyaanad ogeyn xooluhu inay cunaan ay cabbaan inay seexdaan ay soo toosaan inay tarmaan inay islaayaan ay kale xoog roonaadaan miyaanad ogeyn nolosha noocaasi waa nolol ka dhaxaysa qofka iyo xayawaanaadka alxayaaة اlxaqiiqiyaة الطayiba hiya xayaaةu man اstajaaba lilaahi walirasuuli daahira wa baaina nolosha dhabta ah ee wanaagsani waa nolosha uu leeyahay oo qura qofka ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka ajiibay nolosha kale noocaasee suuradaa leh ee qaabkaa u eg araadil lxayawaanaat xayawaanaadka kuwa u liita ee u hooseeya ayaa ku nool fahum fi lxaqiiqati axyaa wain maatuu dadka ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ajiiba kuwaasi dhab ahaan way nool yihiin haba dhintaan oo ruuxdii jidhkoodan ku jirtay ha kaba baxdabe wagayruhum amwaat wain kaanuu axyaaa alabdaan dadka kalen ilaahay iyo rasuulka aan ajiibin xaqiiqatan waa kuwa amwaadoo dhintay walow haba noqdaan kuwo jidhkooda uu nool yahay oo ruux dhaqdhaqaajisaa ay ku jirto ilahay baana subxana wa tacala xaqiiqada inoo sheegay wman kaana mayta faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi اnnaas kama maaluhu fi اظulumaat ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadkii qur'aanku u yimi ee nebi maxamed ilaahay uu ka soo dhex saaray ee gaalada ahaa dhammaantood inay ahaayeen amwaat dad dhintay bay ahaayeen hadda waa dadkii noolaa ee qaarkood ay wax xukumayeen ee qaarkood xoolaha badan ay lahaayeen ee qaarkood ay isu arkayeen noloshii wanaagsanayd wadadeeda ayna hayaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhammaantood inay yihiin amwaat kuwa dhintay inay ahaayeen inta noolaatay waa intii waxyigii iyo nuurkii ilaahay nebi maxamed uu soo dhiiba yeeshay ee nuurkaasi qalbigooda intuu galay uu nooleeyey kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina sa ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi ruuxdii waxyiga ahayd qalbigooda ay gashay oo mugdigii iyo dulumaadkiiyo gudcuradii jiray kaga baxay nuurkaa iyo iftiinkaa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibay nebi maxamed ee ay raaceen nolosha dhabta ay walaalayaal waxa ay ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa in la barto in adduunyo la barto kuma jirto ilaahay baa subxaana wa tacaala kuwa adduunyada un garanaya aqoon u leh ee xataa aqoonta adduunyada u leeyihiin ilaahay aanay barin oo iimaan aanay sabab ugu noqon aqoonta noocaasa ku dhaleeceeyey yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun waxay garanayaan muuqaalo adduunyo xataa adduunyada lafteeda ayaa cilmigeedii aanay hoos ugu dhaadhicin oo qofku adduunyada cilmigeeda hadduu hoos ugu dhaadhaco oo guntiisa uu gaadho addunya tucarifuhu biاllaahi subxana wa tacaala adduunyadu ilahay bay baraysaa waxaanay sabab ugu noqonaysaa hadduu gaal ahaa ilahay inuu rumeeyo haddii marka hore asalka iimaanku qalbigiisa uu ku jiray an yasdaada iimaana biاllaahi subxaana wa tacaala wbilyowmi اlaakhir inuu ziyaadsado kororhsado rumaysnaan uu rumaysan yahay allah subxaana wa tacaala iyo yowm alaakhir iyo shay kastoo ilaahay u amray addoonku inuu rumeeyo laakiin haddaad garato haddaad aragto qof adduunyadan aqoon inuu leeyahay sheeganaaya oo taasi aanay sabab ugu noqon iimaan oo taasi sabab aanay ugu noqon ilaahay subxaana wa tacaala inuu u soo noqdo ilaahay inuu jeclaado ilaahay inuu weyneeyo baqaha ilaahay uu ka baqayaa inuu ziyaado u kordho adduunyada lafteedaanu kaasi xaqiiqadeedii weli fahmin cilmiga adduunyada u leeyahay baa dulkaxaadisa yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun muuqaal adduunye ayay yaqaanin aakhirana waa moogan yihiin war uma hayaan adduunyadaasi ayaa ka mashquulisay ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ogsoonnahay nebiyuna moxamed calayh salaatu wasalaam wa saxaabatuhu alkiraam inay ku noolaayeen nololta u wanaagsan axsana xayaatin wa akmala xayaatin xasalat lilinsaan nolosha u wanaagsan ee u dhammayska tiran ee insaanu gaadho maca annahum kaanuu yajuucuun wa yusiibuhum alcaash wtusiibuhum alaafaatu wshuruur wاlmasaa'ibu fi اdunya iyagoo gaajoonayey oo haraadanaa oo mararka qaarkood cagaag awgii marya ku marmaro ku xidhxidhay lugahooda iyagoo aradna oo nebigu calayhi salaatu wasalaam raggiiyo dumarkii masaajidka ku wada tukanayey dumarka uu ku yidhi sujuudda ha ka soo toosina ilaa raggu ay soo toosayaan waayo raggu may haysan bilowgii islaamka maryo ku filan oo cawlahooda ay ku wada asturaan waxaa laga yaabaa markuu sujuudo go-ii yaraa iyo qeydkii uu guntanaa inuu ka faydmo dabeetana dumarkii soo toosay sujuudda ka soo toosay inay cawladiisii ay arkaan sidaasay adduunye ka ahaayeen allahu akbar saxaabigii yaraa ee qur-aanka ka bartay dadkii socdaalka ahaa ee deegaankooda soo mari jiray ee maadaama deegaankooda isagu ugu qur-aan yaqaansanaa qoomkiisii iimaan u noqday ayaa gabadh ka mida dumarku ay aragtay isagoo xidhan qayd yar oo wada asturahayd markaasaa waxay tidhi usturuu cannaa ista imaamikum imaamkiinan dabadiisa miyaad naga qarisaan macnaa mare miyaad u xidhaan waa laysu tago waxbaa laysu geegeeyeyoo qayd yar baa loo soo iibiyey markaasaa waxa uu leeyahay qaydkaa yar sidaan ugu farxay waxay ahayd si aan la qiimayn karin oo aan la miisaami karin halkaasay adduunye ka taagnaayeen guri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guryihiisa waxaa soo mari jirtay saddex bilood alshahru alhilaalu uma alhilaalu uma alhilaal saddex bilood oo isku xiga inaan guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal guryihiisoo dhan dabba aan ugu shidin wax la kariyaba aan lagu cuninba markii caaisho la weydiiyey radia allahu canha maxaad ku noolaydeen alaswadaan almaa watamru haddii la helo weliba timirta lafteeda ma lagaha qablaa maya faqad kaana nabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam yabiit walaysa macahu min adaql maa yamlau bihi baطna waxaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam uu habeensan jiray oo gabalku u dumi jiray iyadoo timirta nooca u liitay caamida inagu aynu dhaahno wax uu calooshiisa ka buuxiyo uu ku gaajo beelo isagoo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam haysan ma u malaynaysaan yaa cibaad allah ilaahay nebi maxamed inuu necba abadan bal khalqigu ilaahay subxaana wa tacaala u jeclaa khalqigana isagaa ilaahay agtiisa ugu sharaf badnaa ilaahay miyaanu u dooran inuu xambaaro mas-uuliyaddaasi weyn iyo risaaladaas oo dadka uu ilaahay u diro weliba dadka oo dhan halka rusushii hore loo diri jiray qoomkooda miyaanu ilaahay u dirin alaxmara walaswad ilaahay miyaanu u dirin jinka iyo insigaba ma doorasho taa ka weyn baad garanaysaa miyaad u malaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed adduunye inuu u waayey adduunye uu ku raaxaysto jawaabtu waxay tahay maya ilaahay uma waayin subxaana wa tacaala ilaahay waa alghaniy alxamiid waa maaliku اlmulk biyadihi kuli shay wa huwa calaa kuli shayin qadiir laakiin adduunyadu ilahay agtiisa ayaanay qiimo ka lahayn waxaan agtaada qiimo ka lahayn iskuma hawshid cidaad qiimaynaysa aad qadaraynaysaa inay haysatay inaana haysan waxaa agtaada qiimo kale ayaad la jeceshahay ood kula dadaashaa cidda aad jeceshahay aad qiimaynayso ilaahay agtiisa waxaa qiimo ka lihi waa diin waa iimaan waa istislaam lilah waa ilahay in loo hogaansama subxaana wa tacaala waa itibaacu lkitaabi wasunna waa in waxyiga la raaco waa in noloshani ay noqoto nolol ku salaysan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimi oo addoonku tallaabo kastouu qaadayo kelmad kastoo uu ku hadlaayo wuxuu samaynayo wuxuu ka tegaayo dhammaan uu u kitaab furo oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu eego ma ogoshahay miyay diiday ma faralbaa ma sunnaa maxaa ajar laga helayaa mid kasii ajar badani ma jiraa diinta ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo agtiisa qiimo ka leh dadkii uu jeclaa ee agtiisa qiimaha ka lahaa ilaahay subxana wa tacaala diinta ayuu u dooray noloshii u wanaagsanayd baa iyadoo xaalkooda uu sidaa yahay haddana ay ku sugnaayeen waxaa soo baxay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo soo baxay abubakr waxaa kaloo soo baxay cumar way kulmeen oo way iswaraysteen maxaa ku soo saaray mid waliba wuxuu tilmaamay inay gaajo soo saartay markii dambe khanaa'imta la helay xaaladdu waa isbedeshay waa bilowgii islaamka markuu arrinku sida ahaa haddana waxay isu arkayeen nolosha u wanaagsan ee u heer sarraysa inay ku nool yihiin oo hadday ogaan lahaayeen boqorada iyo inamada ay dhaleen nolosha noocaasa oo si kale aanay ku helahayn seef iyo xoog inay kaga qaadaan mooyaane inay kula dagaalami lahaayeen waxaanay dareemayeen raaxada u sarraysa iyo degenaanshaha u qaalisan waayo bani aadamku halku ka raaxaystaa waa su-aal ay tahay qof waliba inuu isweydiiyo halkee raaxada laga dareemaa halka laga raaxaystaa ma jasadkan muuqdaba ah halka laga raaxaystaa ma hungurigaas ay wax marayaanba ah halka laga raaxaystaa ma caloosha wixii la liqaa ay gelayaanba waa halkee halka laga raaxaystaa halka qofka bani aadamkaahi uu ka raaxaysto ama uu ka cadaaban yahay waa qalbiga haddii maal adduunyo o dhan qofka bani aadamkii uu hayo oo caafimaad halka u sarraysa uu ka gaadho dadka ka ugu xooga badan uu yahay adduunyo wax allaaliyo wax ka maqani aanu jirinoo haddii la yidhahdo maxaad tabaysaa uu odhanaayo maasha allah baan taagana waxba igama maqna laakiin qalbiga aanu ka raaxaysan oo qalbiga aanu deganaasho ka dareemin waxaasoo dhami raaxo usoo jiidi maayaan qalbiga haddaba maxaa deeqa adduunya qalbiga ma deeqdo mana gaajo tirto mana haraad tirto mana warwar tirto walbahaar iyo murugana kama biiso waxa qura ee qalbiga deeqa ee qalbigu uu ku nool yahay ee qalbigu uu ku dhergaa ee qalbigu uu ku degaa ee qalbigu uu ku raaxaystaa waa aliimaan wاddiin والعباadة والطاaعة وذikر أرحم الراaحمين qال الله سuبحaaنه وتaعaaلى ألا بذikr اللahi تطمئن القلوب إلaahay سuبحaaنه وتaعaaلى xuskiisa عiبaadaadko dhamina waa xus إلaahay حatىa saلاadu waa xus إلaahay aqimi الsalaaةa lidikri ina الsalaaةa tanhaa can اlfaxshaaء wاlmunkar wlaذikr اllahi akbar cibaado oo dhami waa dikru lilahi subxaana wa tacaala waa xus addoonku ilaahay u xusay oo addoonku ilaahay ama qowl buu ku xusaa ama xaal buu ku xusaa iyo ficil iyo camal uu muujiyey ilaahay subxaana wa tacaala adeecitaanka la adeeco hogaansanka loo hogaansamo xaqiijinta adoomada addoonnimada la xaqiijiyo xuska ilaahay la xuso ayuunbuu qalbigu ku xasilaa wax kale qalbigu kuma xasilo qofka taasi qalbigiisa aanay gelin qofka aanay diinta ilaahay noloshiisa camirin adduunyo noocu doonayaba ha ka hayee wuxuu ku nool yahay nolol cidhiidhiya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankaa wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatunaa fanasiitaha kadalika alyowma tunsa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi qofka diintayda ka jeesta qofka cibaadadeyda ka jeesta qofka daacadayda ka jeesta qofka amarkayga qaadan waaya madax ha noqdo maalqabeen ha noqdo muuq qurux badan ha lahaado siduu doonaya ha wekaado min alcarabi aw min alcajab faina lahu maciishata danka wuxuu leeyahay oo lagu salidayaa nolol cidhiidhiya inta adduunyada u joogo haddaad doonaysa aayadda inaad fahanto undur ilaa xaali lkufaar waxaad eegtaa xaalka iyo nolosha gaaladu ay ku nool yihiin kuwooda madaxdaa haddii la waraysto waxay tilmaamayaan warwar iyo walbahaar inay dareemayaan wax ka maqanna ay tabayaan laakiin dhinaca uu ka xiga aanay garanahayn kuwooda maalqabeenka kuwa shirkadaha cimlaaqa aadka u waaweyn leh haddii la waraysto waxay sheegayaan nolosha inay cidhiidhi ka dareemayaan meel baa ay ka labhadoonayaan meel bay ka gaajoonayaan meesha ay tahay aanay garanayn xaqiiqatanna waa qalbiga meeshaasi waxa ay tabaysana iyagu garan maayaan marba waxbay is odhanayaan ku qaboojiya kulayl bay kasii qaadayaan waxaa ka maqan wixii qaboojin lahaa ee dejin lahaa wixii dhargin lahaa ee gaajo tiri lahaa wa huwa aliimaan wa dikru llahi tabaaraka wa tacaala walihaada baad arkaysaa iyagoo isdilaaya oo nafta la huudmay oo iyagu cid walba isaga soo horeynaaya maray istoogtaan iyo maray tareen isu dhigaan iyo maray isgubaan iyo meel dheer maray iska soo tuuraan waxaad arkaysaa iyaga oo mararka qaarkood intay hub qaataan dad fara badan laynaya haddii iyaga naf lagu soo gaadho oo iyagu aanay isdilin oo la yidhaahdo maxaa dadkaad u laysay wuxuu odhanayaa noloshiibaa cidhiidh igu noqotay waxaa ka maqan baanay dareensanayn dadka maalqabeenka ah xoolaha badan haysta ee muslimiinta ah ee kuwa ilaahay adeeco camal saalixa la yimaada aan ahayn ee waktigooda adduunyada siiye iyada un ku foogan adduunyadaasi haddii la weydiiyo maxay idiin tartay waxaa ka muuqda dushooda oo laga akhrisanayaa inaanay adduunyadaa raaxo iyo deganaasho ku gaadhin haddii iyagu si dhabo xaqiiqa ay u warramaan oo runta ay ka sheegaanna waxa ay sheegayaan oo ay tilmaamayaan inay xaaladoodu marmara ka dambaysa ay sii adkaanaysa un oo noloshoodu cidhiidhi iyo dhibaato iyo walbahaar ay sii gelayso qofku adduunyada ilaahay uu siiyey haddaanu ilaahay ku adeecin ilaahay baa subxaana wa tacaala adduunyada lafteeda ku ciqaabaaya oo mid qalbigiisa gubta oo deganaashaha ka qaada oo murugo iyo warwar iyo walbahaar ku furta sabab ugu noqonaayo ayuha almuslimuuna cibaad allah nolosha wanaagsani diintay ku jirtaa ilaahay subxana wa tacaala diintiisa aynu baranno aynu noqonno nolosha wanaagsani waxay kuu jirtaa intaad u jirta diinta iimaanka camalka saalixa istiqaamada ku dhaqanka kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam qof kastaoo muumini nolosha wanaagsan waxbuu ka hayaa waayo asalkii iimaankii iyo asalkii camalka saalixa ayuu hayaa laakiin dadku way kala badsadeen qaar gunta hoose ayay weli taagan yihiin qaar dhexday marayaan qaar baarka sare ayay ka gaadheen waxaa lagu kala dheereeyeyna waa alistijaabatu lilaahi walirasuul qofka aan ajiibinan yeelin ilaahay subxana wa tacaala iyo rasuulka qofkaasi waa qof ka lumay waddadii saxda ahaydee lagu gaadhayay nolosha wanaagsan fain lam yastajiibuu lak faclam anama yatabicuuna ahwaa'ahum waman adalu miman itabaca hawaah bigayri hudan min allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nebi maxamedow haddaanay dhawaaqaaga yeedhmadaada dacwaddaada haddaanay ajiibin oo sidaa aad ugu yeedhaysa aanay yeelin waxaad ogaataa inay hawadooda raaceen sidii naftooda xumaan farista badani ay u qurxisaa u sheegtay qofka hawadiisa raaca ee hawadiisa ka doorta ilaahay subxaana watacaala dacwadiisa iyo yeerhmadiisa iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ajiibitaankiisa qofkaasi waa qof lumay waddadii saxdahayd buu ka lumay ee meel wal oo wanaagsan gaadhsiin lahayd waddada saxdaa qofka ka lumayna waddo khaldan buu cagta saaraya oo kula dhammaata meel xun ilaahay subxaana watacaala hayna garansiiyo nolosha wanaagsan iyo asbaabteeda iyo halka ay ku jirto ilaahay subxana watacaala kuwa ku sabrana sabir bay u baahan tahay naga dhigo wallahu aclam waxka bilahi towfiiq salى اllahu calaa nabiyina mxamed wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed